shaqjoojintan ay maanta sameeyeen gaadiidleyda ka shaqeeya inta u dhexaysa wanlaweyn iyo afgooye ayaa waxay ku sheegeen dhibaatooyin badan oo ay ka qabaan ciidamo qorya sita oo aanu jirin cid ay ka amar qaataan iyaga oo dhibaato u geysta gawaarileyda iyo shacabka saaran maalmihii ugu dambaysayna ay sii kordhaysay dhibaatadaasi ciise beriis waa darawal ka shaqeeya inta u dhexaysa afgooye iyo wanlaweyn
walaweyn iyo afgooye inta udhexaysa maantana gaadiidkii waa la istaajiyey dadka shacabkana way ka istaageen ayagoo ay wadadaas aada iyo aada dhibaato weyn ay ku qabeen beryahan oo ay maalin kastaba dhibaato ay soo kordhaysay gaadiidkii waa la dhigay walaalow walaalow dhibaatada soo korortay waxa waaye wadooyinkii wadadii ayaa waxaa iska soo istaagay niman qoryo wata oo isbaaridayaala oo cid ay ka amar qaataan aanan jirin iyo cid ay gadaal loo raaca aan lahayn annagana gaadiidkii waa iska dhignay dadka shacabkaana waxay dhaheen annaga naftayna iyo intaan meesha ku haligi lahayn adigana iska jooga waxaad noqdaanba hadda hadda aan kula taaganahay oo ay gaadiidka uu yaalo wado meel loo jirto toban meesha doonka la yidhaahdo afgoynta udhexaysa nin baa waxaa looga qaatay lix boqol oo doolar oo kaash ah iyo boqol iyo labaatan doolar oo efc hadda nala taagnaay oo ciise oo sii hadlaya ayaa ka waramay waxaa xilligan kusoo beegay isbaarooyinkan badan oo dadka lagu dhibaateeyo waxaa xilligan kusoo beegay waa xilligii kala buurka ayaa la yidhahdaa waxay leedahay dadku qaarkood waxay ku sheekaysanayaan maamul cusub a imaanaya nidaam cusub a imaanaya haddana waxaad moodaa dadka dadka dhacaya dadka odayaashoodii waan u sheegnay maamulka degmada afgoy waan u sheegnay maamuladii kale oo ciidamada militariga oo baladoogle haystay ilaa ciidamadii meelaha kale waan u sheegnay cid wax ka qabanaysana ma jirto abaaro aada u fara badanna way ka dhaceen webigiiaa noogu dha webigi wuu guray in ka badan soddon isbaaro ayaa taal inta u dhexaysa wallaweyn iyo afgooye iska badaa inay faa'iido helaane waxaa mararka qaar darwallada lagu qasbaa in lacag dheeri ah ay dalbadaan maadaama dakhliga soo gala uu ka yaryahay kan iyagu ay bixiyaan walaalow gaariga afgooya ka baxa oo taga walaweyn milyan lacag ku baxaa soddon isbaarona way taalaa marka adiga la isu qaybi hadii lagu haddii markii lacagta ay kaa go'do waxaa lagu leeyahay saacad e v c aad dalbanaysaa dadka eeladaadaad u dalbanaysaa baaq ayuu u diray maamulka koonfur galbeed iyo bulshada wax ka qaban karta dhibaatadan taagan waxaana uu dalbaday in arrintan soo noqnoqotay wax laga qabto koonfur galbeed waxaan baan u jeedinaynaa madaxweynaha ayaan baan u jeedinaynaa waxaan u jeedinaynaa ninka la yidhaha xildhibaanada wasiirada dadka aqliga saliimkaa leh oo aqliga saliimkaa leh ayaan baan u jeedinaynaa inay dadkaas wax ka qabtaan oo ay wax u sheegaan